marka hore waxaan aad iyo aad uga xumahay dad sheeganaya mucaarad waxyaabaha noocan oo kale ah ay ku dhiiradaan falalka noocana waxaan u arkaa falal dhiirogelinaya al-shabaab sidoo kalena niyajab weyn ku samaynaya shacabka soomaaliyeed waxaan ila fiicnaan lahayd ama aan jeclaan lahaa afkaartooda inay ku dhisnaato marka ay timaado dhanka amniga afkaar dowladda kabaysa shacabkana mooralkeeda kor u qaadaysa ma mudnayn shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda in shabaab maanta la dhiirogeliyo shakhsiyaad weliba ku dhex jiro ximaayada dowladda oo ku nool dhankii dowladda oo maanta raba hogaankii dalka inay qabtaan maanta ay dhiirogeliyaan shabaab waxaan u arkaa marka hore inay tahay gaf iyo mas-uuliyad daro laamaha ammaanka dowladda federaalka iyo shacabkoodu iskaashanaya waxay u taagan yihiin mar walba ilaalinta hantida iyo badqabka muwaadinka soomaaliyeed waana waajib naga saaran annaga cidna kumaanana eedaynin mas-uuliyadana saaranna waan wadnaa waana wadi doonnaa hadduu ilaah yidhahdo waana ka adkaan doonnaa qolooyinkan argagixisada sidoo kale su-aasha aad weydiisay ee ahaa ee mucaarad aniga mucaarad xilligan la taagan yahay argagixisada dhibaatada ay nagu hayso aan wada ognahay waxaa fiicnaan lahayd dhaliil iyo eedayn halkay imaan lahayd istoosin ma ahan waxaan gacan ku leeyahay waa dhiirigelin falalka argagixisada iyo niyajabid shacabka soomaaliyeed waxa aan ka wadaa waxa weeyaan inay ahaatay ahay talooyin ku dhisan amniga mid kobcinaysa kor u qaadaysa amniga dalka mas-uuliyadda amnigana maadaama aan annaga aan u taagannahay qabashadeeda shacabka iyo dowladda aan maanta aan garbaha is haysano mucaaradka waxay mudnayd inay maantana garab istaagaan ma aysan ahayn inay shabaab dhiirageliyaan shaqadeenii si fiican bay u socotaa waxyaabahan dhacayana waxaa ka badan waxyaabaha aan qabanno oo aan mar walba aan la tacaalayno aan la falgalayno laamaha ammaankana waxay u taagan yihiin mar walba badbaadinta muwaadinka dhiigga muwaadinka iyo shacabka soomaaliyeed ayay u taagan yihiin waayna wadaan waa ayna wadi doonaan waxaana kuu caddaynayaa inaan ka soo adkaan doonno shabaab ayna joogaan gabagabadooda